Maamulka magaalada Kismaayo ayaa bilaabay inay banneeyaan qaar ka mida waddooyinka dhex mara xaafadaha magaalada ee horey loo deegaamaystay furitaanka jidadkan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiyaha degmada kismaayo guddoomiyaasha xaafadaha iyo xubno ka kala tirsan dowladda hoose ee magaalada kismaayo guddoomiyaha magaalada kismaayo cumar cabdulaahi maxamed ayaa ka waramaya ujeedka ololahan wadabanaynta ah waxaannu joognaa waddadii la odhan jiray ceelmanoshiibiyo waddadaas horey baan u calaamadinnay horey baan u sahaminnay maantana waxaannu samaynay calaamaddii waxaan rabnaa waddadan oo ahayd waddooyinkii dowladdii soomaaliya weliba waddo weyn oo labiyo toban mitir ahayd waxaa loo degayay si sharci darro ah qof walba waa ku soo durkay meelaha qaarkoodna waaba la xiray waxaan u calaamadinay qof walba intuu waddada kaga jiro inuu ka baxo waxaan rabnaa dadka reer kismaayood iyo dadka xaafaddan deggan gaar ahaan dadka waddooyinka soo galay muddaad ku jirteen waddadaas runtii dhibaato badanna waa lagu qabay waxaan ka doonaynaa waddada in la banneeyo sida ugu dhaqsiyaha badan dadku wuxuu haystaa muddo soddon beri ah waxay ku eg tahay laba iyo labaatanka bisha koob iyo tobnaad laba kun labaatan iyo afar inta ka horraysa waxaa la rabaa dadku inuu diyaar garoobo qof walbana waddada inta mitraadka kaga jiro inuu ka baxo qof walbana waa isogyahay wadda intuu kaga jiro war looga xiisa ma leh weliba intii hore loogu talagalay qayb baanu iska daynay waxaan rabnaa shaqo wanaagsan waxaan rabnaa dadkaanu inay helaan adeeg isu socod sidaa la adligeedna in amarka dowladda loo hoggaansamo waa idinka mahad celinaynaa shaqada ballaaran aad nala qabateen waxaa idinka mahad celinaynaa guddiyada aad noo soo dirteen idinkoo codsanaya in waddada la furo iyana waa idinka mahad celinaynaa ololahan wadabanaynta ayaa kaalin ka qaadan doona bilicdii horumarinta magaalada si loo helo waddooyin nadiif ah oo ay mari karaan gaadiid kala duwan